cabdulaahi sheekh bashar diinle oo ah maamul ku-xigeenka jaamacadda balaasme qeybta magaalada jowhar ayaa sheegay dhiirigelin in ay u sameeyeen ardada kaalimaha koowaad ka galay imtixaanka jaamacadda waana nidaam u yaala qeybta magaalada jowhar waxaana jirta ardayda dhigata jaamacadan in la siiyo qiimo dhimistaas oo lagu dhiirigelinayo ardadaasi si ay horey ugu sii socdaan oo ay qeyb uga noqdaan ardada kale ee ay wada dhigtaan jaamacadaha dalka ustaadii horta waxaa jirta jaamacadda nidaam u deganaa jirto oo ardayda lagu dhiirigeliyo ardayda full baymentiga xitaa oo lacagta tooska aad oo lacagta oo dhammaystiran baxsato jaamacadda ardaygii kaalinta koowaad u galo kambaskan jowhar semesterka xiga waxaa laga dhigaa scholarship waa la siiyaa oo oo dhammaystiran oo full ah qiimo dhimis ahaan ayaa la siiyaa oo semesterka xiga ku dhigto semesterka kale haddana hadduu la yimaado waa sidii hadduu la imaa waayena wuxuu unoqonaa lacagtiisii uu baxsanaa semester sidaa waxaa loo waxaa loo yeelaa waxay tahay inuu ardayga ku dhiirgelin u helo inuu higsado himilo inuu higsado inuu waxbarashadiina kor u qaado sidaasi lamid a arday waxaa jirto oo waxbarashadii aan dusha aan kor iska saarayno iska wax u baahan marka in xoogaa canaan u baahan ardaydaasna waxaa loo sameeyaa imtixaanka hadday ku dhacaan ardayda jaamacadda sida nidaam ahaan waxa waaye afar maado ardayga ku dhaco semesterkaas waa la celiyaa sidoo kale maado ama laba maado hadduu ku dhacana ardaygaas waxaa loo sameeyaa maadadiina intii lagu sixi jiray lagu masaxaayo kontona lagu saxaa waxaa kaloo lagu sameeyaa ciqaab ah inuu toban dollar uu bixiyo si uusan mar dambe ugu soo noqon inuu re-exam noqdo waxaana sidoo kale jirta ardada gasha re-exaamka inay dib u gelayaan imtixaankii ay ka hareen iyaga oo bixinaya lacago yar oo canaana taasi oo u suuro gelinayso inuu arday kasta ogaado waxyaabaha ka qaldamay sidoo kale kuliyadaha ka baxo jaamacadda balaasme ee magaalada jowhar ayaa kala lacaga sareeyo
jaamacadda balaasme kambaskan jowhar kuliyadaha way kala duwan yihiin hadda waxaa u qaalisan kuliyadaha caafimaadka qeybayada kala duwan ee narsinka iyo laabka iyo public healthiga saddexdaas ayaa hadda ka baxdo iyo kuliyadda computer scienceska saddexdaas kuliyadood ayaa hadda kuliyadaha ugu sareeya kuliyada kale waa jiraan sida agricultureka waa kuliyadaha oo ugu raqiisana ka mid tahay kuliyadaha kale public business management iyo public administration laakiinse kuliyadahan hadda aan sheegay caafimaadka iyo kuliyadda computer scienceska waxaa lagu dhigtaa laba boqol iyo soddon doolar lagu dhigtaa semesterkiyaa lagu dhigtaa oo waa lacag dhammaystiran oo ardayga wax kale semesterka oo aan laga rabin waayo taasi uu sheegay maamul ku-xigeenka in ay jirto heerba heer sida lagu kala dhigto oo lacagahooda ay kala duwan yihiin ardadaasi wax ka barata jaamacadda balaasma ee magaalada jowhar